barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban fm yada geeska africa iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin axad ah afarta bisha agost sanadka labada kun sagaal iyo tobanka saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad ku dhegaysan doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti inoogu yahay hal abuur da'yar oo dhallinyaro ah dhallinyarada ka wacyigeliya halista tahriibta
guddoonku hadduu waxgooyo haddii golaheenna shacabku kaan waxa waajibkooda haddii garwadeennadeennu arkaan gordololladeenna haddii geyigeenna nimcada taala codkeennu garwaaqsadaan gurboodkeennii dhammaaday weliba badda lagu gumaaday tahriibtu soomayna guudhe heesta aan idin haynana waa
waxaad jeceshay lama helo naftiida
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaan idin haynaa balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida
duqii magaalada muqdisho cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow ayaa maanta lagu aasay magaalada muqdisho kadib markii meydkiisa laga soo celiyey dalka qatar allahu naxariistee cabdiraxmaan yariisow ayaa ku geeriyooday magaalada dooxa maalintii khamiistii kadib dhaawacii kasoo gaaray weerarkii al-shabaab ee xafiiskiisa ay ku qaaday afar iyo labaatankii bishii aanu kasoo gudubnay ee juulaay madaxda qaranka ayaa ka qayb galay aaska injineer yariisow
dowladda maraykanka ayaa sheegtay inay soo dhoweynayso xabad joojintii looga dhawaaqay gobolka idlib ee waqooyi galbeed ee syriya halkaas oo ah meeshii ugu dambeysay ay ku xooganaayeen kooxda mucaaradka syriya waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka oo ka digtay dagaalada gobolka idlib ayaa war qoraal ah oo ay soo saartay ku sheegtay inay waajib tahay in la joojiyo weerarada ka dhanka ah dadka rayidka ah iyo kaabayaasha dhaqaalaha ee dadweynaha hay-addu waxa ay sheegtay waxa ay soo dhoweyneysaa dadaalada turkiga iyo ruushka ay sida wadajirka u wadaan ee colaadda lagu soo afmeerayo oo labada dhinacna ay ku heshiiyeen sanadkii hore dowladda maraykanka ayaa sheegtay inaan xal militari lagu dhammayn karin khilaafka syiriya ee keliya xal siyaasadeed lagu gaari karo deganaansho iyo badbaadada dhammaan dadka syiriya ilaa iyo bishii abril ee sanadkan boqolaal shacab ah ayaa lagu dilay rabshadaha ka oogan waqooyi galbeed ee syriya waxaana guryahooda ka qaxay kumanaan dad ah booliiska magaalada el baso ee gobolka texas ee dalkan maraykanka ayaa sheegay inay baarayaan weerar ay ku tilmaameen nacayb oo uu qof hubaysane xalay ku weeraray dad ka dukaamaysanayay dukaanka walmart oo ka mid ah dukaanada ugu waaweyn dalkan maraykanka qofka hubaysan ayaa dilay labaatan qof halka uu dhaawacay lix iyo labaatan kale sida ay xaqiijiyeen ciidanka booliska taliyaha booliska ee magaalada el baso greg allen ayaa sheegay in ay heleen qoraal uu onlineka ku faafiyey wiil cadaan ah oo koob iyo labaatan jir ah kaas oo sheegay in uu bartilmaameedsan doono dadka loo yaqaano hisbaaniga ama latino ee kasoo jeeda latin america booliska ayaa sheegay inay hadda gacanta ku hayaan qofka weerarka qaaday
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad warkaasi ka dhagaysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa washington markana kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada boosaaso kusoo diyaariyey yuusuf maxamuud yuusuf
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan uu marti ku yahay barnaamijka sakariye siciid maxamed sakariye sakaabo oo ka mid ah dhallinyarada abwaaniinta ah ee sameeya ereyada heesaha sakariye ayaa iga warramay fankiisa oo ku faraxsanahay inaan idaacadda v o e aan ka hadlo wariyo aad iyo aad baad u mahadsan tahay dhammaan shaqaalaha v o e meel walba ay joogaan runtii anigu waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo ku nool magaalo ganacsiyeedka puntland ee magaalada boosaaso ee gobolka bari jecel horumarka dhallinyarada jecel horumarka waxa weeye iyo wacyigelinta dhallinyarada iyo tahriibka inaan bulshada soomaaliyeed meel walba ay joogto aan ku gaarsiiyo hibada ilaahay i siiyey hadday maansooyin noqon lahayd hadday erayo noqon lahayd iyo hadday ay cod iyo heesab intaba ay noqon lahaydba jecel inaan bulshaweynta soomaaliyeed meel walba ay joogto aan ku gaarsiiyo runtii horta waxaa weeye dad badan ba ay dhiirigeliyey runtii mataqaan ummaddu isku mid ma aha kuwa waxay kuleeyihin waxaan ma- ma- mataqaana ma fiicna kuwa waxay kuleeyihiin gal ku- laakiin aniga muhiimadaydu ma aha waxa weeye waxa fiican ummaddana wacyigelinaya waaya sikri barnaamijka waa hibada iyo hal abuurka goormayse ogaatay inaad hal abuur leedahay Een, runtii horta beriga ardayga ahaa waa igu horreysay Een, runtii aan iskuulka dhigan jiray maami nowe magaalada boosaasood Een, runtii waxa weeye waqti aad u dheer bay ahayd Een, waxaana ka mid ahaa runtii markaan arkay waqtiyadii labada kun iyo waxay ahayd een, toddobadii iyo li- adigu lixdii meelaha dhallinyarada tahriibaysa ummadda bannaan ku baxaysa ilaa laba kun saddex iyo toban afar iyo toban aan arkay ummaddaas waxa weeye dadka awaalahaya oo badda ku waxaysmaya waddankii oo iska burburay waqtigoo iska xumaaday Een, waxaa jir dhamaase aan ka tiriyey Een, oo runtii waxa weeye dhiirigelin shacabka iyo dadweynahaba ugu dhiirigelinaysa marka waqtigaas bay igu dhiiratay markii aan arkay ummadaydii oo sii socota markaasaan arkay inaan wax alifi karo waxna aana keeni karo markaas marka aan dareema
waay waxaa ka mid tahay dhallinyarada ee ee fanaaniinta ah ee ku sugan magaalada boosaaso ee haddana ereyada adiga ayaa samaystaa ee sakri sidaa ii sheegtay maxaa ka mid ah ereyada aad ee, maqashiin ka dho oo adigu aad samaysatay hal abuurnimadaada ka mid ah oo aad dhallinyarada ee arrimaha tahriibta iyo qabyaaladda oo kale aad uga wacyigeliso horta waxa weeye waxaa ka mid ah garsoorku hadduu shaqeeyo kudoonku hadduu waxgooyo haddii golaheenna shacabku kutaan waxa waajibkooda ninka garsoorka ah oo madaxa ah hadduu shaqeeyo kudoonku ninka waa maamulka haya oo dhan hadduu waxgooyo haddii golaheenna shacabku kutaan waxa waajibkooda haddii garwadeennadeennu arkaan gordololadeenna haddii geyigeenna nimcada taala dadkeennu garwaaqsadaan haddii ay madaxdeennu aragto waxa annaga naga xun dee annaguna waxa aan garanaynaa waxa nimcada iyo waxa weeye dee dalkeenna yaal gurboodkeennii dhammaaday weliba badda lagu gumaaday tahriibtu soo mayna guudheen markaasaan ugu s- nabaddu waa geed harweynoo lagu wada gam'aayee colaaddu soo mayna baadeen soomaaliyey soomaaliyey gara dantaadoo gacal shisheeye waxna idama gooyee noqda noqda noqda gacal walaala soomaaliyey gara dantaado gacal shisheeye waxna idama gooyee noqda noqda noqda gacal walaala macnaha noqda dee gacal shisheeye waxna nooma goonaya moogta annaga inaan isku tiirsanaano noqonno dad isjecel horumarka iyo bilicda waddanka iyo waxa weeye dhallinyarada soo koraysaa loo baahay odayaashu waa tageen moogta marka inaad qabiilka ka waantowdaan aad je- jeclaataan qarannimo marka taas weeye heesta aan ugu talagalay tahriibta iyo dhallinyarada iyo maamulka iyo iyo ma- guud ahaan soomaaliya oo dhan aan leeyahay soomaaliya kara dantaado gacal shisheeye waxna idaman gooye noqda noqda noqda gacal walaala iyo kaa caawiyey marka inaad ee, soo bandhigtid ee, hal abuurkaaga xiisaha oo aad ee, adigu aad fanaan tahay Een, runtii een, waxa weeye een, dad badan baa iga caawiyey dhammaan halkaan anoona soo koobi karin magacyadooda iyo meelay joogaanba Een, runtii halkaan horta waxaan mahad celin ballaaran ugu dirayaa oo habeenkii fursad qaaliya isiiyey Een, horta dee fursado badan waa la isiiyey laakiin habeenkii aan ilaawi karin fursad aada u fiican isiiyey Een, abwaan cabdiqaadir shube oo hadda kooxda waa beri puntland garowa haysta oo runtii habeenkii een, madaxweynaha een, waqti isiiyey si aan hibadayda intaasoo kun oo bulsho oo halkaa joogta aan ugu soo bandhigo waa tahay ee, barnaamijka aad degeysanaysaan dhegeystayaal waa barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo boosaaso si toos idin kaga imaanaya Ee, zakariya waxaa ka mid ah oo kale aad ii sheegtay inaad ee, keeni kadhid fanaan walba oo soomaaliyeed ee, xiisihiisa ama codkiisa ee, uu ku luqeeyo Ee, maxaa kugu dheliyay marka arrintaas Een, runtii waa hibaa isku arkay een, markaan istijaabiyey fanaan walba dee la- runtii dee codkiisii oo waxa weeye si dee macnaha laxankiisii baan keeni karaa moogtahay oo dee codkiidu waa haybad taasna dee qof walba moogtahay waxa weeye waa dee fanaan ah oo soomaaliyeed dee isbugu keeni karaa marka waa hibo ilaahay isiiye wey Een, fanaan hadda da-yar oo hadda soo baxay oo runtii heesihiisa aan dhegeysto qamar sugaani uu leeyahay sambabadiyo beerkan saldhig kaaga dhigaya sidayaasha dhiigan samah kugu diraya sidayaasha dhiigan samah kugu adiraya sacabada dhabtaydan kugu sixin doonay afka sida dhallankeen surta kugu guraya afka sida dhallankeen surta kugu guraya dhammaysu waxataay dhaabe dhismaha sida dheemalool dhadigku kama seersanyeen weliba hadhayahayga bilaa marka waa kaa een, een, fanaan kale isna waxaa jiraan taageero nimcaan hilaac uu leeyahay waxa weeye intii nabarkayga dhibkayga ku naaxda aniga nafsadayda intii nacmanta aniga nafsadayda intii nacmanta anaha noloshooda samaxay noloshooda labta u nadiifaha naqbaan u rajiyey labta u nadiifaha naqbaan u rajiyey waxaa jira isna fanaan kaloo aan taageero een, xarid axmed inta gabar hufnaan badan haldhaha qurux lahoo shaarta ama geeyo heegan ahaanee dumar hormuudkooda ama gaari howda le suguule u hibeeyey ama haybad dhararley darmaan bililaheemaashay adunbaan hablaha ka calmaday haan kastoy tahay Een, suldaan seraarisna waxaa le een, hees aan ka taageeraa jidha dunidaan madowgiyo mugdigaba hala dhalato ma dhammaysaad miigo intuu mira abuurte ha mixnad layna geliyo mushkiladii adduunka ina kala maquunsho midba gabi ku moose ina kala maquunsho midba gabi ku moose marinayno kulaane waaya sakriye intaas haddaan kaga soo laabanno ee, cododkaas oo aad keeni kardho fanaaniinta soomaaliyeed ee dhallinyarada ah xilligan ee, inaad ee, fanaan noqoto maxaa kugu kalifay adiga sakriye runtii waa haybad aniga ilaahay siiyey badanaan anigu muuse kuma hayso Ee, laakiin waxaan jeclahay bulshooyinka soomaaliyeed meel walbay joogo sidii hore loogu arkaba inaan kusoo bandhigo codka aniga ilaahay haybadda ii siiyey bulshooyinka soomaaliyeed si life ah oona codkayga waxna marsanayn waxna aan lahayn muusig aan lahayn aan in kumanaan qof oo soomaaliyeed aan wax uga horsheegi karo aan soo hor istaagi karo waxa anigu aan aaminsanahay aan ku shubi karo baan aaminsanahay marka taasaa igu dhalisay inaan fanaan anigu balwad ma lihi waxna ma lihi laakiin waxaan jeclahay horumarka iyo dhallinyarada soomaaliyeed meel walba ay joogaan inaan iyo hibada ilaahay aniga i siiyey inaan ku dhiirigeliyo waalidiintaadu sidee u arkaan marka inaad ee, fanaan noqotid oo aad haystid runtii horta mid ku faraxsan horta dee anigu badanaa waxaa weeye dee fanaan muusig ku hayso oo een, caana oo heesihiisa meel walba la geliya ma ah waxaan ahay nin dhallinyaro ah oo runtii waxa weeye een, abwaana oo jecel bulshaweynta soomaaliyeed inay- inuu codkiisa bilaa muusiga dadku badanaa waxay dhahaan waa waxa weeye waxay aaminsan yihiin waxay dhahaan waa abwaan waxa weeye laakiin anigu waxaan ahay abwaan iyo fanaan isku jira laakiin aanan ku haysin wax muusig ah taasna ay keenayso dee puntland ba inaan fanka laga xiisayn oo runtii waxa weeye een, adigu waxaan joogaa weliba magaalada boosaaso oo fanka sidaa loogu tixgelin laakiin jecel dee maalmaha ay madaxdu timaada ama waxa weeye ama maamuus ama m- meel la waxaynay inaan codkayga bilaa muusiga iyo barnaamijyada anigu aan aaminsanahay bulshada aan ugu gudbiyo waaya dhallinyaradu ee, si aada waxay kugula kaftamaan ee, markaad timaadid goobaha ee, dhallinyarada isugu yimaadaan oo kale ahaato habeenkii xilliyada kubadda la ciyaaraya iyo marka kale maqaxyaha la fadhiyo ee, heese kaa codsadaan oo ku saabsan arrimaha jacaylka maxaa nooga sheegi kardhaa taas Een, way jiraan heese jacayl ah heese waxaa jidha hadda een, la yidhaahdo qarnigaynu joogno ahaa qarnigaynu joogno quruxda iyo jacaylkuba waa qalab dukaanya yuusuf waxaan kuu sheegayaa wakhtiga maanta jira horta quruxdu waxay noqotay dukaan bay taalaadee qasqaskii diyaanada wixii oo dhan alaabta dumarka waxay kasoo gadanaysaa dukaankii jacaylkiina lacag buu noqda oo gabadhu waxay kaa dee gabar baa ku haysto waxay tii loof maran muxuu tarayaaba horta marka waxaan idhi Een, hees waxaa jidha marka aan barnaamijka uga hadlayo oo dhallinyarada aan leeyahay waxaa jira wiil afar sano gabar soo jeclaa oo hees waxay leedahay Een, afar sano qiyaastii jacaylkan qaarsanayey qalbigan ku haystaa qalbiga alla qalbiga qalbigan ku haystaa qarqarkiyo qamuuyadii keligay aan qabay layla qaybsan waayo layla qaybsan waayo qarqarkiyo qamuuyadii keligay aan qabay layla qaybsan waayo layla qaybsan waayo ruuxii he qaaniye ka qahawan qaadir waa hu simayahay alla maqaaladba maqaaladba haddaan qof jeclaaday qarnigaynu joognana quruxdiyo jacaylkuba waa qalab tukaanyaal waa qalab waa qalab tukaanyaal ruuxii qaaniyeya kan qaawan qaadir waa uu siiman yahay alla maqaaladba maqaaladba haddaan qof jeclaaday waaya qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka ayaan isla soo gaarnay marka yuusufo waa kaa hees kaloo laakiin anigu aan leeyahay baa jidha oo aan leeyahay dumarka ragga ayaan beenta loo sheegin een oo tiraada inkastoon ku doorto dumarkaa calmada adi inkastoon dubaaq iyo dareenkayga kula jiray waa taad idiidoo dayrisa jacaylkii docna adigan hambaynin ka durduura ka durduura igu tiri nafsi waa dabayl iyo daalaan la celin karin hadduu dibnahaaga dego dibay curashadaadu gadaalkaaga imaanaya yuusufo gabar iga dheer baan jeclaaday nin yarna waa lahaa markaasoo ma dhaweyno markaa markaan soo harkistaagay bay tiri waxay la sheekaysta ma adiga markaas waxa weeye gabadhii dee niyadxumo iga xumalaho dee halkaa jilibkaanaan u jooga gabadhi heestaasaan u tiri waxaan way iga tagtay moogta laakiin waqti laakiin markii dambe markii heestii wixii ay aragtay waa isku dumar way beer jilicsantaho way iska soo laabatay intaad ee, fanka ku jidhay ee, maxaa kugu yaab badnaa sakari sakaawa fanku horta waa xasid waana la isxasidaa waxaana la iskuma ogolaa kow dheh laakiin waa inaad kartidaada iyo maskaxdaada iyo bulshada sida hadba qof walba u kasban kadhid aad u kasbataa fanku waxyaalo badan oo kaa yaabiyo waa arkaysaa bal adduunka waa waa calaya soomaalidu waxay tiraahdaa in adduunyo joogo maxaa aragti kuu laaban laakiin waxaas dhaqja laga looma siiyo laakiin fas- fankuna waa la isxasitaa fanku waxa weeye dee wuu yar yahay hadda fanka qabiil buu noqdo waa ogtahay nin walba meel buu soo xirtay laakiin anigu waxaan jeclay meel walba oo soomaaliyeed inaan tago ereyada adaa qorta oo kadibna ee, la taga ee, masraxa ama xafladaha oo ka jihdiya Ta- markaad ereyada qorayso bal qaabka ereyada loo qoro dad badan baa ee, arrintaas ee, isweydiinaya waa sidee bow horta mid baan kuu sheegayaa een, wax walba waxay u baahan tahay barnaamijkaas markaa lagu diro adiga ama la yidhaahdo waxaasa laga hadlayaa la yidhaahdo yaa waa inaa hadba sida ay u waxaysman kardho ama barnaamijkaas uu geli karo ama erayada ay u waxaysman waa wax kugu soo degaya waqti yar kugu qaadanayo anugu balwad ma lihi balwad ma cuno laakiin waxa weeye daqiiqadaa barnaamijkaasaa la rabaa la yidhaahdo ama waxaasaan la rabaa baan ilaahay de waa haybadu ilaahay siiyey baan wixii marka aan kaga fikirsan karo ama kaga fikan karo ama kaga baxsan karo aan isku daya inaan sameeyo taasaana la tagaa alxamdulilah bulshaduna iguma ceebiso wax ummadda qancisay noqotaa intaad ku guda jidhay ee, shaqadan ama ee, fankan ee, sakariya ma ii sheegi kadhaa wixii kugu yaabka badnaa aada ku aragtay waxyaalo badan oo yaab badan way jiraan laakiin de waxa weeye adduunka soomaalida waxay tiraahdaa nin adduunyo joogo maxaa aragti kuu laaban fanku waxa weeye fanku wuu howlo badan yahay mashruuc badan yahay cayaarna ma aha runtii anugu muddo yaroo eh, muddo yar baan ku jiray aan aad u badnayn adugu haddeer waxa weeye intaan masraxyadii waxaa istaagayay oo soo shacbaxayay muddo yaroo kooban bay ahayd laakiin dee weli horta anugu boosaasaan ku dhashay yuusufow boosaan intaa ku leekaaday nin dalmara ma ahi laakiin waa jeclaha soomaaliya meel walba ay joogto inaan tago aanan maro fankuna sida aad ogtahay inta aan boosaasa joogay aan kaga arkay dee kolley fanku waxa weeye wax sahlan ma aha ilaa intay jeceshaa marka inaad ka gaadhid runtii anugu bulshaweynta soomaaliyeed anugu dadka nabadda jecel baan ahay badeeso badan oo nabadda ah oo waxa weeye soomaaliya runtii waddankii waa ujeedaa waxa weye hadda horumar badan baa socda waliba gaar ahaan puntland aan joogno Een, dadka dhiirigeliyaan ahay waxaan jeclahay in ummadda dhiirigeliyo marka waxa weye dee dadka waxaa jira qaar qaar ku dhiirigelinaya qaar ku niyo jibinay marka waxa weeye adduunka intaan nooshaan wax wal- wax walba waa arkaysaa laakiin waxaan jeclahay inaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogto iyo meel walba ay joogaan in aan wadaniyad iyo wad- heese wadani ah waxa weeye aan u soo jeediyo aan halkaa ugu tiriyo maxay tahay marka fariintaada ugu dambeeya oo aada uga tegaysid ee dhallinyarada ku dhegaysanaysa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogto horta waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka tan ugu qiimaha badan oo ugu sharafta badan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu yuusufow waxaan kaa ilaaway wax yar halkaa inaan kugu daro Een, dhammaan ummadda s- re- soomaaliyeed gaar ahaan ummadda reer puntland horta meel walbay joogaan hambalyaan leeyahay Een, kowda agosto anugu boosaan kaga qayb galay runtii madaxweynaha dowladda puntland ugu horeeyo golahiisa wasiirada golaha xukuumadda ee golaha shacabka ee puntland Een, dhammaan hambalyaan leeyahay shacabka guud ahaanba meel walbay joogaan Een, aadna waan u salaamayaa Een, yuusufow waxaan halka ka salaamayaa hooyaday macaan aan dunida ugu jeclahay toore muuse aadan iyo aabbahay Een, siciid axmed aadan iyo dhammaan faamiligayga oo dhan meel walba ay joogaan yuusufow een, runtii waa asxaab badanahay halkaa magacyo kuma soo koobi karo meel walbay soomaaliya joogto asxaab baan ku leeyahay Een, dee nin walba iyo qof walba mansabka iyo meesha uu joogo baan ku salaamayaa yuusufow Een, si gaarana waxaan u salaamayaa yuusufow gabadhaan dunida ugu jeclahay oo runtii si khaas ay ah oo runtii waxa weeye aan qalbigayga marnaba ana ka bixin waxaan leeyahay xabiibi la-aantaa nolol la-aano waxaana la caato waa jacayl daraadis baan isleeyahay yuusuf marka aad iyo aad baan u salaamayaa dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walbay joogaan wasalaamu calaykum waraxmatullah intaas ayaa toddobaadkani kusoo gebagabeynayna dhegaystayaal barnaamijkii hibada iyo alaabuurka oo aad ka dhegaysaneyseen idaacadda v o a wuxuuna barnaamijka si toos idinkaga imaanayey magaalada boosaaso waxaana idinla socodsiinaya anigoo ah yuusuf maxamuud yuusuf intaa barnaamijkan la mid a ku kulmi doona nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf haatana dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaan ku bilaabi doonaa een, ciyaar shalay dhex martay een, kooxaha manchester united iyo a c milan oo ahayd ciyaar saaxiibtinimo islamarkaana ahayd ciyaartii ugu dambeysay ee lagu soo gebagabeeyey ciyaarihii saaxiibtinimo ee ay kooxaha waaweyn ee yurub ugu diyaargaroobayeen xilli ciyaareedka cusub ee bilaaban doono bishaan aan ku guda jirno cabdulqaadir mursal ayaa ciyaartaasi ila daawanayay shalay Eh, cabdiqaadir eh, ciyaartii shalay waxay ahayd ciyaar aada u xiiso badan oo goolalan la iska dhaliyay ilaa afar gool Max- waxyaabihii ka soo dhex muuqday maxaa ka mid ah Ee, waxyaabaha ka soo muuqday waxaa ka mid ah manchester united in dhammaan kulamadii ay isku diyaarinta ku jirtay ay soo wada badiyeen taas oo war wanaagsan u ah iyo sidoo kale ac milan oo laga dareemayay isbedel laga wada weyn.
badiyey iyadana Ee, laga dhinaca wada kale.
badiyey laakiin isbedel dhinaca ciyaaraha ah iyo isku xirnaan laga dareemayay Ee, ciyaarahan isku diyaarinta xilli ciyaareedka muhiimadda waxay tahay kooxaha inay isfahmaan sababtoo ah ciyaartooy cusubaa la keenaa kuwa hore u joogay iyo kuwa cusub inay isfahmaan mararka qaar waxaa dhacda macalin cusub ayaa yimaada meesha sida hadda ee macalinka ac milan oo kale oo aad moodo kubad isku xiran oo oo cadaadiska la saarayo kooxaha kale xitaa marka ay kubadda haystaan inuu ciyaarayo Ee, suuso oo laacib ac milan u ciyaara ahna wuxuu muujiyey sida ugu fiican yahay ee booska ka dambeeya labada weerar inuu ka ciyaari karo iyadoo ay su-aal ka taagnayd inuu booskaas buuxin doono wuxuuna dhaliyay gool la yaab leh oo goolasha ugu caalamisan ee laga dhaliyo yani xirfadlayaasha ugu sarreeya ay dhaliyaan Ee, gool kaloo aan ka dhicinna waxaa dhaliyay marcos rashford oo u ciyaara kooxda manchester united oo isagana si fiican goolka uu u hagaajistay Ee, laba laba ayay kusoo dhammaatay ciyaarta laakiin shalay sidoo kale waxaa saftay ciyaartaasi ee, ee, daniel maldini oo toddobiyo toban jir ah oo u dhalay paolo maldini oo u ciyaari jiray kooxda ac milan haddana ka mid ah maamulka kooxda Ee, waxaana aabihiis ayaa u ciyaari jiray awowgiisna wuu usoo ciyaari jiray laakiin wuxuu kaga duwan yahay aabihiis iyo awowgiis isaga difaac maaha oo waa weerar ee, dhinacyada garbaha weliba ah marka labada oday waxay ahaayeen daafacyo laakiin hadda maldini weerar ah ayaa usoo baxay ac milan Ee, ac milan waxaa kaloo kusoo biiray ee, benasir oo si oo rasmi ah hadda ugu soo biiray oo u ciyaari jiray kooxda ee, empoli kana mid ah xidigihii ku guulaystay koobka qarmada africa haddii aan isku soo duubo ac milan waxay isbedel ku samaysay siyaasadeeda suuqa kala iibsiga waxayna toos hadda uga dooninaysaa ciyaartooyda ee latin america halkii awal kooxaha kale ay ka dooni jirto siyaasaddan waxay dadka dib u xusuusisay taageerayaasha ac milan ee sanadihii berlusconi uu joogay oo milanna ay wacdaraha dhigaysay oo kaaka oo kale laga keeni jiray ee toos loogu keenayo ee ee brazil marka taas ayaa waxay keenaysaa marka in ay dib u soo ceshadaan ee hanaankii lagu yaqaanay waa tahay ciyaarta saaxiibtinimo ee shalayna rigoorayaal shan gool iyo afar waxaa ku badisay kooxda eh, manchester united Eh, goolka keliya ee goolkulaadka rigoorayaashana eh, maldini wiilka yaraha ee hadda ka sheekeynaysay ayaa qalday waa gartay sidaa sheegtana eh, goor dhoweyd eh, eh, ma- maanta waxaa ku biiray laacibka dalka algeria ismaaciil bin naasir laacibkan ayaa milan waxay ka keentay kooxda empoli waxaana ay ku iibsatay lix iyo toban milyan oo euro waa koob iyo labaatan jir een, ku guuleystay laacibkii ugu wanaagsanaa ee koobkii qaramada africa ee dhowaan lagu soo gudbiyey dalka masar sidoo kalena boosas kala duwan ayuu ka ciyaaraa waa tahay ee, waxaan kusoo xidhi doonaa een, waqtigoo nagu yar ee, ciyaaryahan dibala oo xalkiisa aanu dhinac u dhicin een, manchester united iyo iyo tottenham ayaa wada raba isna waxaa laleeyahay waxa uu rabaa kooxda juventus inuu sii joogo Een, kooxdiisa juventus ayaa si aan wanaagsanayn oo la dhaqmaysa dibala waxay ku qasbaysaa inuu manchester united ku biiro si ay ay markaasi u helaan romelo lukaku oo lagu qiimeeyo sagaashan milyan oo euro Ee, ganacsigaas ayaan la yaabanahay aniga cidda faa'iidada ka heli doonta waaya cabdiqaadir waa mahadsan tahay dhegeystayaal sida aad maqlaysaan heesta jamasho iyo maxamed axmed kuluc ayaa idinku soo maqan
wax ku jeceeladiidee wax ku jeceeladiidee ma og tahay jannadaawdu niman jiriibu soo marin sahalama dhex joojee ma og tahay jannadaawdu nima jiriibu soo marin sahalama dhex jooje haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye haddaad jamato geedadaad oonad hayn wax ku jara jabin mayso gacantuye ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal inna soo jeeda qalbiga jarjera hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal hakudaalin jeedaal inta soo majida qalbiga jajira
heestaasi waxaad jamatay lama helo ayaan idinku kusoo gabagabeynaynaa idaacaddeenii ee duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaab ah nuur bukhaari iyo bashiir abikar cabdulaahi oo dhinac soo saarisi idinoo joogay tan iyo idaacaddeenna galabnimo waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Jenny Dafta, Daftida. Rubta, Jenny Dafta, Daftida. way jabtaay ma og tahay way jabtaay ma og tahay wabi soo jirfaday badda jawle ma og tahay cagalama dhex joojiye webi soo jirfaday badda jawle ma og tahay cagalama dhex joojiye haddaad jabato cadowga iyo ruux ku jineceb hadhka kuwa jide hadda dadka mato cadowga